fiid wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalooyinka somalilan aad loo hadalhayay in sagaal iyo toban boqolkiiba faa'iidada ka soo baxda dekedda magaalada berbere qayb ahaan loo siiyey dowladda etoobiya warkan ayaa soo baxay markii shirkadda laga leeyahay dalka imaaraadka ee d p wold oo ballaadhin ku samaynaysa dekedda berbere ay doraad la wareegtay afhayeenka madaxweynaha afhayeenka madaxweyne selaanyo xuseen aadan cige deyr ayaa v o a u sheegay in saamiga la siinayo etoobiya aanu ahayn mid ay somalilan bixisay waxaanu sheegay in sharciyan ay shirkadda d b wold oo saamigaasi siisay etoobiya ay xaq u leedahay inay bixiso wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa faahfaahinta arrintaasi ka waraystay afhayeenka waxaanu ugu horreyn ka hadlayaa macnaha wareejinta dekedda uu ugu fadhiyo
barkhad maxamed kaari aad iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o e da dekeda berbera in la casreeyo oo la ballaariyo waxaa waxaa heshiis dhex maray dowladda somalilan iyo shirkadda caanka ee laydhaha d b world dhinacyo badan ayay somalilan faa'iida ka heli doontaa somalilan waxay u baahan tahay cid ku dhiirata oo maalgashata waa maalgashi caalamiya waxaynu u baahannahay saaxiibo inaan adduunyada ku yeelano marka ha noqdo xag istaraatiijiyeed xag shaqo xag horumar xag dhaqaale intaasba waxaan filaya barkadow inay maalgelinta iyo ballaarinta dekedda berbera ay qaranka somalilan iyo ummadda somalilanba ay u yeelan doonto way afayeen waxa maalmihii dambeysay ama labadii maalmood u dambeeyey in badan baraha bulshada ku xidhiidhay iyo guud ahaan bulshadaba magaalooyinka somalilan doodi ka taagneyd saami qaybsiga dekedda berbera oo somalilan intay ku leedahay shirkadan d b world intay ku leedahay iyo ward markii dambe soo baxay oo ah in etoobiya lafteedu sheer ku leedahay bal arrintaasi faahfaahay barkadow waa run waxaan jeclahay inaan shacabka somalilan iyo cid kastoo idaacadda v o eda dhegaysanaysaba aan u caddeeyo in labada dhinac ee heshiiska wada galay oo jamhuuriyadda somalilan oo xukuumadda wakiil ka tahay iyo shirkadda d b well oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta saamiga waxaa loo kala leeyahay shan iyo lixdan iyo shan iyo soddon heshiiskii labada dhinac ahaa dekedda berbere iyo berbere ama somalilan waxay noqonaya hilinkii ama dariiqii laga gelayay dalweynaha etoobiya bariga africa central africa ilaa south sudan saas daraaddeed dowladda etoobiya waxay danteedu ku xidhan tahay in dekedda berbere ay horumarto inay dekedda berbere la casreeyo markaasay kala soo degi karaan wixii badeecada iyo wixii ay ka dhoofinayaan iyo wixii ka soo degayaanba marka waxaan jecelahay inaan dadka somalilan u caddeeyo shan iyo soddonka jamhuuriyadda somalilan ay leedahay ma aha ka laga gooyey sagaal iyo tobanka la siiyey dowladda etoobiya shirkadda maraakiibta etoobiya d b well ayaa shan iyo lixdankoodii waxay sagaal iyo toban boqolkiiba ay ku wareejiyeen sheerkooda taasina sharciga ayaa ogol dowladda etoobiya marka macneed waa heshiiskii la galay baa ogol in labada dhinac heshiiska gala dhinac ay doonaan wareejin karaan sheer intay doonaan exactly waxa weeyaan dhinaca share holderka saamiga weyn ciddale iyo saamiga yar ciddale labaduba way wareejin karaan laakiinse midbaka kale waa inay maamulka guud ay la socodsiiyeen taasina way dhacday shirkadda d b well kamay qaran xukuumadda somalilan way u sheegtay waxay tiri danteenna ayaa ku xidhan inaynu dowladda etoobiya ay halkan dan ka yeelato taa macnaheedu maaha saxiixay wax ku leedahay had iyo jeer markay heshiis laba dhinac gelayaan sidii hordhicii golaha ad horgeyseenba ku sheegteen waxaa jiro qodobo labada dhinac xidhaya wax u bannaan wax wax ka mamnuucaya maxaa dabraya sagaal iyo tobanka boqolkiiba sheerka ku yeelatay etoobiya heshiiskan maxaa iyada dabraya marka sheerka la eego horta sheerku saddex dhinac maaha sheerku waa laba dhinac dhinac waxa weeyaan d b well dhinac kalena waa somalilan shan iyo lixdan iyo shan iyo soddon bay kala leeyihiin waxaad ogsoonaataa mar walba etoobiya sheerkeeda waa laga badan yahay saxeexana waxba kuma leh heshiiskana etoobiya may gelin haddii aanu aan maanta leeyahay sheer dee barkado waan kugu wareejin karaa oo sheerka adigoon heshiiskii qayb ka ahayn saas daraaddeed shuruucdii baarlamaanku ansixiyey iyo heshiiska qodobadii ku qornaa ayuunbaa dabraya d b well somalilanna dabraya etoobiyana taasunbay ka mid tahay ma wax imika bilowday baa in d b well wareejiso mise wax hore u soo jiray shacabka maxaa hore loogu sheegi waayo run ahaantii broseska ah in heshiis la galo waa wax u baahan wakti waa wax u baahan in la tafatiro waa wax u baahan in si qunyar oo tartiiba oo caqli ku xidhan loo maareeyo kuma odran karo yani etoobiya waxa weeyaan iminkay ku soo biirtay ama horey ugu soo biirtay labada waxa weeyaan d b well intereskeedu wuxuu ku xidhay in dowladda etoobiya ay heshiiskaasi ka aragto danteeda dowladda etoobiyana in badan bay caddaysay inay jeceshahay dekedda berbera inay horumar oo in la maalgeliyo si ay marsada berbere ay wax uga soo dejistaan markaad iminka eegto haddii etoobiyaba uu sharciga ogolaaday inay siiso dbwad suurtagal matay in dalal kale kusoo biiraan waanaad ogtahay mandaqadii waxaa ka jira danooyin isdiidanoo siyaasiya iyo maalgelin iyo dhaqaalaba ah mar walba ummadda somalilan ayaa mudnaanta leh qaranka somalilan ayaa mudnaanta leh wixii innaga inoo wanaagsan baa mudnaanta leh laakiin d b wald sheerkeeda inaan dal kale nu saddexaad ama afraad ku noqon inaan soo gelaynin arrintaasi dowlad ahaan idinka d b wel waa kiraysta maaha kireeye dekadana maynaan iibin barkhadow innaga ayaa dekada iskale dowladda somalilan ayaana ka ayaana ka mas-uula kana wakiila qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo ummadoodaba wixii diidan sharciga aan ku qoran sharciga labada dhinac ay saxeexeen wixii ku qoran ayuunbaana suurtagala muddada heshiisku soconaya muddo soddon sana oo ah si golaana la horgeeyey tusmadii ama qodobadii a horgeyseena waxaa jira warar kala soo baxaya oo qaarkood war-saxaafadeedada qaar la baahiyey ku jiro ah in toban sanno haddii loo baahdo lagu kordhin karayo muddadaa ka waranyada heshiisku bays ahaan waa soddon sannadood soddonkaa sanno markay dhammaadaan haddii la rabo in la dheereeyo shirkaddii maalgashatay ee ballaadhisay dekedda berbera ee casrayeysay ee soddonkaa sannadood gacmaha ku soo haysay ayaa waxay dalban kartaa in loo kordhiyo oo la siiyo toban sannoo dheeraada laakiinse mar walba go-aanka gaadhidda dowladda somalilan baa iskaleh
xuseen aadan cige dayr afhayeenka madaxweynaha somalilan oo u waramayey barkhad maxamuud kaariye